wasaaradda maaliyadda somalilan ayaa tababar ku saabsan nidaamka maamulka maaliyadda ugu furtay magaalada hargeysa agaasimayaasha cusub ee dhowaan uu magacaabay madaxweynaha maamulka somalilan waxaa ka qeyb galay furitaanka tababarka agaasimaha guud ee wasaaradda maaliyadda somalilan maxamed xasan saleymaan iyo xisaabiyaha guud ee wasaaradda maaliyadda somalilan xasan muuse khaliif maxamed xasan saleymaan agaasimaha guud ee wasaaradda maaliyadda somalilan ayaa ka warbixiyey ujeedka loo qabtay tababarka agaasimayaashii cusbaa ee hay-adaha kala duwan ee la magacaabay inaynu halkan ugu yeedhno tababar ku siino si aynu la soconno nidaamka maaraynta maamulka maaliyadda ee waddankeennu runtii waa nidaam casriya oo waxaanu isticmaalnaa sistamka ifmaska marka ujeeddadu waxay ahayd inay nidaamkaa ku tababaro maadaama inta ugu badan beymanada aad gacanta ku haysaan ay dhex marayaan sistamkan oo aan la-aantii aanay noo soconaynin laga yaabo dhowaanna inaynu u guurraba dhammaantiis aynu u dhannahay sistamkeenu uu noqdo beeber lasoo sistamkaasi aynu u wada guurraynu ku shaqaynayno kolley waxaa muhiimahun in agaasimayaashu ay aqoon fiican u leeyihiin waxaanayna faraya xeerarkeenna iyo iyo nidaamkeenna maaraynta maamulka maaliyadeed ka kolley aad baan idinku mahadnaqaya sida fiican ay uga soo qayb gasheen waxaan rajaynaya in wakhtigaa yaro kooban aynu ka faa'iidaysano idinka laftiinuna waxaa laga yaabaa qaarkiina in shaqaalihiina iyo tiimamkuwa sida xisaabiyu sheegayay ay jiraan qaar badanoo cusub marka idinka iyagana aad usii gudbin doontaan kolley iyagana waa loo yeedhi ka kolley waxa weeyaan waa waxaad garanayseennuna laakiin waanu isyaro xusuusinaynaa un marka aad baad u mahadsantihiin runtii aad baan idinku mahadnaqayaa xasan muuse khaliif xisaabiyaha guud ee wasaaradda maaliyadda somalilan ayaa bogaadiyey tababarka waan ku faraxsanahay cabdisamed iyo tiimkiisu inay maanta fikraddan keeneen oo bal horta idinkii dee maamulayaee hagaya dadka la tababaro oo idinkuna aad kuwii kala tababartaan annaguna iyaga laftooda diyaar baanu u nahay oo maalin dhow baan u yeedhana dhammaantood agaasimayaasha waaxda maamulka lacagta iyo maareynta waanu yeedhana iyagana gaar baanu tababarayna haddii laha yidhaa bal sida foojarka loo sameeyey sida nidaamka loo soo mariyey shuruucda sida loo hagaajiyey waayo wixii oo aan waxbaba waafaqsanayn bay inamadii u keenayaan inamadii haddana waxay odhanayaan waana la diiday dee laguma diidin aadaan waxba keenin marka insha allah hadii laa yidhaa waxaan inii rajaynayaa inuu noqdo tababarkani mid natiijo fiican ka soo baxdo idina aad maaragtay hore ugu marisaan hay-adihii aad joogteen dhammaan hay-adahana kulley waa la tababaraya sidaan aaminsanahay oo inta hadhayna waa la keenayaa haddii laha yidhaa marka waan aad baan inigu boorinayaa inaad ka faa'idaystaan labada saacadood ama afar saacadood ee aad waxbaranaysaan insha allah waana idin soo dhaweynaya dhammaantiin tababarkan loo furay agaasimayaasha guud ee somalilan ayaa kaalin ka qaadan doonta sidii sidii ay u horumarin lahaayeen shaqooyinka ay u hayaan shacabka ku nool deegaanada somalilan